You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
warshadan waxaa la yidhaahdaa habo tuna factory waxaanu asaasnay kii janary ilaa haddana way shaqaynaysaa waxayna ku taallaa xaabo oo u jidha boosaaso xagga eastiga mile mile dhanka bariga raas casayr maxaa soo saartaan marka waxaan soo saaraa eh, kalluunka qasaaca qasaaca ah oo tuunada 95 gramka iyo 185 gramkan ah Eh, saardiinka makrelka intaasoo nooc baanu soo saaraa waxaan kaloo samaynaa kalluumada eh, aan ahayn tuunada waxaan u export garaynaa cumaan iran korea sida catlefishka iyo kingfishka iyo gruberka iyo embrarka iyo selfishka iyo badeennu waxay leedahay kalluumo badan oo ilaa boqol iyo labaatan nooc ah tuunadu waa shan nooc oo keliya marka inta kaleetana waan ka- dadka waa ka gadnaa wixii aanu qasacdayna ma wax kalena waan dhoofinaa marka tuunada caadiyan dadku waxay ku yaqaanaa inay qasacsa- qasacadaysan tahay kalluunka intiis kale dhoofisaan isaguna ma qasacad buu ku jiraa mise waa mid nooc kale u dhoofisaan maya kalluunka qasacadda galaa waa only tuunada oo keliya wey sababta tuunada hilibkeedu waa ka adag yahay kalluumada kaleeto taas waa loogu sameeyaa kaaninga waa gartay marka een, eh, cadada aad dhoofisaan iyo dalalka u dhoofisaan qaar waa tilmaanta haa waxaan frozen fishka u dhoofinaa wadamadan asia badanaa ee kalluunka kaleeto qasaacaana waxaan ku gadnaa aqlabiyadiisa local iyo dalalka dariska ah khaliijka qudhooda waanu diraa waa gartay marka warshada goorma bilowda qurbi joog baa taasaa saad ii sheegtay eh, goormaad dalka ku noqotay goormaase warshadan aasaasteen maxaase kugu dhaliyey warshadan waxaa nagu dhalay inaanu asaasno maadaama dalku eh, uu burburay oo dowladdii dhexe ay meesha ka baxday dadkeenna kalluumaystada ahaana tuunada xilligaa ayaan suuq u haysan inaanu uga faa'iidayno dadka lookalka ah oo fishermanka si ay u- warshadda uga gadato waa garta marka eh, gudaha dalka inta la isticmaalo waxaad soo saartaan isticmaalka gudaha iyo intaad dhoofisaan kee badan gudaha badan inta aanu ku gadno lookalka waa garta guud ahaan soomaalidu weligeed waxaa la dhihi jiray kalluunka mana jeclaa mana isticmaalaan arrintaas wax ma iska bedeleen bay kula tahay mise weli cunista kalluunka kuma badno dalka maya maya kalluunka wax badan baa iska bedelay xataa kalluunkan frozen fishka ah dadku hadda waa la bartay local maadaama hilibkii qaali noqday ee, hadda puntland oo kaleeto magaalooyinka waaweyn oo dhan waxaad ka helaysaa kalluunkii oo fresh baa la geeyaa waxaa laga keenaa ayl waxaa laga keenaa bayla waxaa laga keenaa xaafo waxaa laga keenaa boosaaso waxaa laga keenaa talaagadaa la samaystay colestoragea la samaystay ice making machine la samaystay marka dadku hadda wax badan baa iska bedelay wadanka iyadoo dadku ay u aanaynayaan in la bidayoba caafimaadka oo laleeyahay war kalluunkii baa caafimaadka u galay marka dadku hadda aad bay u cunaan kalluunka waa gartay eh, b- tobankii sano u dambeysay soomaaliya waxaa caan ku ahaa burcadbadeeda oo dabcan la sheegay in eh, maraakiib ajanabiya badan xeebaha soomaaliya inay yimaadeen dadka qaar baa aaminsan burcadbadeedaba inay abuurtay eh, dad kaloo soo weeraray xeebihii soomaaliya idinka ganacsada ahaan arrintaas sidee inay saamaysay waxsama iska bedeleen hadda?
waxbaa ka jira laakiin haddee markii horeeto waa runoo baddan eh, ile cid ilaalinaysa maadaama aynan jirin waxay maraakiib badan oo illegal fishin ah oo wadankii oo wadamo badan ka yimi dadkii dhibaatooyin badan bay u geysteen waxay ka qaateen qalabkii ay ku shaqaysan jireen waxay ka qaateen shabaagahoodii waxay ka- dad qaybtood waaba laayeen iyagoo habeenbarkii badda bahaloodii doonyahooda u dhigan yihiin bay dusha ka mareen waxaaba ka mid ahaa saddex nin oo anagu aanu ilmaadeer ahay Eh, taas waxay kicisay dadkii shacabka ahaa inay waxaa kan maadaama dowlad ka dhicisa ayaan haysan inay iyagu istifaacaan iyagoo qudhoodu haddii waxay keentay inay xuduudka ka baxaan oo wixii ay isu bedesho nidaam burcadbadeeda oo oo ilaa ay international community ay ka hor yimaadeen oo wixii wax laga qabta laakiin dhibaatada waxaa sameeyey oo oo kiciyey dada kan maraakiibta sharci darrada ahaa haddana way joogaan weli wax weli eh, way yaraadeen laakiin weli way joogaan badda way joogaan waa garta marka idinkoo kale markaad eh, dabcan waxaa is leeyahay doonyaha kalluunka inii soo daba mise ganacsataad ka gadataan ganacsataad markay badda aadayaan dhibaato ma kala kulmaan maraakiibtaas ajaaniibta ah oo xeebaha soomaaliya ku sugan way kala kulmaan oo qalabka keliya ayay kala tagaan marka ila maraakiibtan qalabka waa lasoo badda markii la dhigo shabaagta ama jilibka habeenbarkii mid baa dusha kaa maraya wayse yar tahay sidii hore waagii hore maaha ee, dadkan kalluumaystada ah oo localka ah oo puntland especially waxay intaa ka cabanayaan oo annaga noo shaqeeya annaga waxaa noo shaqeeya ilaa iyo boqol iyo konton gaadiid ah oo midkiiba uu saaran yahay ilaa shan qof that means waa ilaa toddoba boqol oo qof wey toddoba boqol iyo konton qof doonye macnay badda ka shaqeeya boqol iyo konton doonyood doontiiba averageka four five person baa saaran marka waxay ka cabanayaan qaybtood waxay noo yimaadaan iyagoo aanba shabaagihii ay xalay qaateen wadan oo xalay waxaa ka goostay markab jiriifla ama trooler ah marka dhibtaas weli waa jirtaa soomaalidii qaar baa aaminsan in siyaasiyiinta soomaaliya ama puntland ha ahaadeen ama soomaaliya inteeda kaleba ha ahaadeene in laftigoodu ay lacag kaga qaataan oo laysame ay siiyaan oo dhibaatada markood horena siyaasiyiin soomaaliya ay abuureen haddana weli qayb ay ka yihiin taas adugu ma qabtaa waxse ma ka jiraan maya hadda maamulka puntland oo kaleeto ee laysanka markay siiyaan waxay u sameeyaan labiyo toban mayl inayan soo dhaafin maraakiibtu ee laakiin waxaa jira kuwo aan puntlandba war wahayn oo wadanka si sharci daraa ku soo gala oo shan maalin lix maalin afar maalin buu joogaya waa baxaya boqol laba boqoloo meel buu tegaya waa soo gelaya sistem noocaas ku shaqaysta waad maqlaysaan umalaynaya wasiira kalluumaysiga oo le war noo imaada annagaaba idin siinayna laysanskiis ma garata marka arrinta badda weli soomaaliya dhibaataa ka jira xagga kalluumaysiga waa gartay haddaan dib ugu noqono warshada bilowgeedii ee soomaaliya dabcan dowladaha kala duwan ama mid gobol ama mid federaal ha noqotee waxay dhahaan oo u baahnaa qurbi joogta inay soo noqdaan in wadankii la maalgashado maalgashiga markaad sameynaysaan maxaa caqabada ah in kasoo maray dhibaatooyinka ugu waaweyn dadka qurbi joogta ah oo raba matalan wadankii inay gashadaan maxaad is leedahay waa inay ka fikiraan oo oo marka hore xisaabta ku darsadaan wallaahi wax caqabadoo badan kalama aanaan kulmin wadanku wadanku u baahan yahay sababto dadkeen in shaqo loo abuuro oo wadankeenu khayraad badan buu leeyahay anigu shaqada aan aqaanin waa tanbadda dadkeenuna maba aaminsanaa resourceskan ilaahay siiyey oo billions of dollars waxaanba aaminsanahay haddaynu baddaa keliya ka shaqaysan lahayn oo qani ahaan lahayn marka puntland warshad keliya oo hadda ku taal oo qasaac ahay laasqoray way xiran tahay waa taayada laakiin toban warshadooda kale qaadi ka dhaa oo tuunada ah not only tuuna kalluumada kale ayaa ka badan tuunada oo la dhoofin karo oo dadka shaqo loogu abuuri karo oo wadanku qaboojiyaal waaweyn oo fiican ma leh fasility fiican oo kalluumaysiga ma leh taasna caqabadu waxaa ku ah baan anigu aaminsanahay haddaan fasility la helin oo aeroboorradii inay shaqeeyaan oo diyaaradii shaqeeyaan oo dekedii container terminal la helin oo xeebihii coastlinekii wadooyin la geyn waa adkaan doonta sababta wadanku wadan weyn weeye ninka raasi casayr jooga oo kalluunka ka qabtaa hadduu boos haddii wadda jiri lahayd wanaawar kadib wuxuu imanaya boosaas oo ku gadanaya wixiisa markay noqoto dhoofintoo kale diyaarad may ku dhoofisaan mise maraakiib baa ku dhoofisaan maya waxaan ku dhoofinaa maraakiib marka baan anagu leenahay boqol iyo konton tan ah oo markii aanu kalluunkan wixii aan tuuno ahayn wuxuu geeyaa salaala salaalan waxaan kaga goraa containerka salaala oo nagu dhow annaga waxay noo jirtaa saddex boqol iyo lixdan mayl aduu laba iyo soddon saac buu u socdaa markab
waa garta waxaad sheegtay furinjiyeero waaweyn oo qaboojiyaal oo kale wadanku inuusan lahayn waxaa laga cawdaa dadka rabi lahaa wadanka inay warshado yaryar geeyaan oo kale korontado qaali ah oo marka hadda loo barbardhigo korontada puntland oo kale iyo australia oo kale inay dhowr boqoloo bercentage ka qaalisan tahay ma matooro idiin gooniyaad warshada ku kicisaan mise korontada gobolku intiis kale isticmaala isticmaashaan qaalisa ma tahay aada iyo aad annagu waxaanu isticmaalnaa matooro ay warshadu leedahay oo saddex matoor oo isbedela oo fiyuulku waa nagu dhib oo sababta fiyuulku aad garan ka dhahay age barrel waxaa weeye ilaa boqol iyo lixdan dollar buu noogu tagaa markaan dubi ka raro ilaa iyo toos warshadda marka electrigaalka waxaanu isticmaalnaa matoradaas korontada guud ahaan soomaaliya marka laga reebo dabcan wadanku dowlad la-aan buu ahaa ama dowlado daciifa ka jiray iyo dhanka ammaanka marka laga reebo ganacsiga soomaaliya oo kale weliba kalluunkaoo kale dadku inay ka faa'idaystaan maxaa hortaagan baad is leedahay ma ma dhaqanka dadkaan weli diyaar u ahayn maxaa hortaagan laba caqabadood baa hortaagan baan aaminsanahay caqabadda koowaad waxa weeye dadkii ooaan training fiican qabin soomaalidu sida badda looga kalluumaysto ee dadka hadda badda inay ka faa'idaystaa waxay u badan yihiin yemen iyo dadka aan kuu sheegay oo sharci darrada u yimaado oo kalluunka waddanka ka xada dadkeennu khibrad badan uma leh sida kalluunka loo qabto waa kow qodobka labaadna waxa weeye fasility ma jiro haddii ice making mashiinna waaweyn lama hayo qaboojiyaal lama hayo sida ay u dhoofin lahaayeen oo dibadaha adduunka u gaarsiin lahaayeen lama hayo quality controlkii wuxuu rabaa aqoon iyo dad ajnabi annaga hadda qeybteeda waxaa jooga niman ajnabiga jooga quality controlka oo wuxuu jeegray aniga caqabado badan baa igala kulmay markii u horreyso aan export garaynayna oo kalluunka aanu dhoofinayna frozenka ilaa markii dambe aanu ka dhigno onboard frozen wixii in la qabto badda lagu firiis gareeyo markabka dushiisa dabadeedna markuu buuxsamo uu aado salaala marka waxaynu u baahannahay dadka horta in training loo sameeyo oo baddi la baro oo siduu u shaqaysan lahaa la baro oo inay aaminaan baddii dadku markay dhaqaalo arkaan oo baddii ay training fiican sababta qofka hadduuyan khibrad ba lahayn uu baddii kalluun kala soo baxo waa adag tahay si uga faa'idaysto waa gartay doorka matalan dowladoo kale puntland oo kale doorka dowladdu muxuu noqonayaa hadday noqoto ama shuruuc ama dadka adigoo kale ah oo ganacsatada ah oo entrepreneurka ah wadanka maalgeliya wax caawimaada ma ka heshaan
aada iyo aad dowladdu annagoo kale waxay noo sameeyaan warshadda oo kale waxay u sameeyaan in aan wixii alaaba oo warshadda u imanaya ama qasaaca ama qaboojiyaasha ama icemaking waxaan soo gadanno waxay noo sameeyaan canshuur dhaaf oo canshuurta waxaa layihahdaa maadaama lookalka ay shaqa abuur samaynayaan ha laga daayo ha loo sameeyo canshuur dhaaf sababta warshadda waxaa ka shaqeeya ilaa boqol iyo labaatan dumara ilaa iyo toddobaatan raga ma garata waa ilaa laba boqol oo qof labadaa boqol gudaha warshadday ka shaqeeyaan dhowr boqol oo qof oo kalena waxay usoo qabtaan kalluunka oo gaadiidka badda aadaya oo kalluun usoo kalluumeynaya ayay saaran yihiin waa gartay shir baad u timid magaaladan shirkaas muxuu ku saabsanaa wuxuu ku saabsanaa kalluumaysiga fiilka aan ku jiro arrimahan kalluumaysiga ayaan u imi waa gartay australia waa meel fog weeye marka shirkaas dabcan muhiimad gaar adiga kuu lahaa aada iyo aad aada iyo aad only not australia laakiin meelo badan baanu u aadnaa sababto ah wixii inaanu adduunka inaanu ku xirannahay waa muhim sababto ah annaguna waxaanu haynaa row materialkii adduunkuna wuxuu hayaa quunta iyo facilitiga marka ma kala maarmayno waa inaan isku xirannahay wixiina aanu soo gaarsiina haddii lahayd mustaqbalkana waxaan rabnaa halak inaanu keenno kalluunka iyaga qasaaca magaaladaatan sababahan u imi waa ka mid mid frozena iyo mid fresha iyo mid haddii lahayd makanin ah kulli waxaan rabnaa inaanu keenno mustaqbalka haddii lahayd waa gartay intaadan ganacsigan gelin qurbijoog baad ahayd qurbijoog badan baa wadankii tagta laakiin mararka qaar waxaa lagu eedeeyaa inay siyaasadda uun rabaan oo inay madax noqdaan iyo marka eedaha noocaasa iyo idinka iyo dadka lookalka iyo qurbajoogta waxaa laga aaminsan yahay guud ahaan wadankii maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi anigu ma aaminsani qurbajoogtu inay wax caqabada ama dhibaata ay ku hayaan dadka dadka oo aad ogtahayoo wadanka waxaa laga bilaabo qurbajoogta guri aan lacag looga dirin qurbajoog ma jirto marka waa laysu baahan yahay qurbajoogtana waa loo baahan yahay iyaguna dadkii lookalka waa u malayn maayeen wax dhibaataa weyne ka jiraan anigu marka qurbajoog ka hor baan dalka ka shaqaynayo oo aan joogo ma garata marna kama aanan muddo kama maqnayn waan iman jiray waan baxayay waan imanayay yacni nin dalkii lug kule baan ahaa oo ganacsi uga socdo oo shaqo uga socoto oo marna anigu dalka muddo kama maqnayn waa gartay dadkii hadda waraysigaaga dhegaysto ama ku tala jira ama ka fikira inay wadanka maalgashadaan maxaa kula talin lahayd maxaad ku dhihi lahayd inay iska ilaaliyaan ama ku talagalaan markay wadankii maalgashanayaan wallaahi dalka dadku waxay ka aaminsan yihiin iyo markii ay practical waxay u yimaadaan oo arkaan waa kala duwan yihin dalka jaanisyo badan baa ka jira oo aan online runtii dad ina ka aqoon badan qurbaha kan oo ina ka facility badan ma jaalanji karan karo lakiin dalkeenna wax badan baynu ka qabsan karnaa haddii lahayd haddii ay ciddii maalgashanaysaan waxaan kula tashan lahaa kula talin lahaa inay dalkana aaminaan maalgashadaanna waddankii waa garta tan ugu dambeysa waxaan isleeyahay melbourne iyo australia hadda kuugu horeysa maxaa kala kulantay maxaase ka aaminsanayd australia iyo jaaliyadda iyo magaaladan hadda haddaad aragtay aada iyo aad magaalo fiican weeye runtii aad baana laygu soo dhaweeyey waana uga mahad celinaya dadkii igu soo dhaweeyey halkan Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.